بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم فإن من اتقاه وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وقد قال الله سبحانه في القرآن الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار walaalayaal khudbaddii hore waxaynu soo qaadanay xuska ilaahay jalla wacalaa fadligiisa iyo ahmiyadiisa iyo sida ay lagaba maarmaan ugu tahay qof kasta oo muslimi inuu aada iyo aada ugu dadaalo xuska rabbigii jalla wacalaa iyo xasuusnaanta rabbigii qalbiga uu ka xasuusnaado carabkana uu ka xuso mar walbana arrinta noocaasa uu ku dadaala inaanu iloobin oo aanu halmaamin walaalayaal ilaahay qur-aanka wuxuu ku ammaanay dadka xaalad kastoo ay ku sugan yihiin bay ilaahay xusaaya hadday safar ku jiraan iyo hadday nagi yihiin hadday xanuunsanayaan iyo hadday caafimaad qabaan hadday taagan yihiin hadday jiifaan hadday fadhiyaan mar walba dadka ilaahay jalla wacalaa xusaaya waxaanu rabbi sheegay sifadaas inay tahay dadka ulul albaabka ah ee caqliga wanaagsan leh ee garaadka fiican leh ee aayaadka ilaahay jalla wacalaa u fiirsadee wax ku qaata sifadooda inay tahay aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim waa kuwa ilaahay jalla wacalaa xusaaya ulul albaabku iyagoo taagtaagan iyo iyagoo fadhiya iyo iyagoo jiifa yacnii xaalad kastoo ay ku jiraan ba ilaahay bay xusayaan jalla wacalaa sifadaasina waa sifadii rasuulkeennii mudna u lahaa calayhi salaatu wasalaam oo caaisha waxa ay tidhi kamaa fii saxiixi muslim kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yadkuru llaha calaa kulli axyaanih rasuulka ilaahay wuxuu ahaa mid wakhtiyadiisoo dhan ilaahay xusa jalla wacalaa ayuu ahaa marka qof kasta oo muslima waxa saaran inuu ku daydo nebigiisii muxamed ahaa calayhi asalaatu wasalaam waayo rabbi baa yidhi jalla fii culaah laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana walaalayaal alfaadda iyo kelmadaha ilaahay lagu xusaayo way fara badan yihiin wixii aad aragtee adilada ku suganna ilaahay jalla wacalaa waad ku xusi karaysaa kuwa ugu horeeya waxaa ka mid ah laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim kelimaadkaasi ayaa ka mida kuwa ugu qaalisan rasuulkeennu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam kamaa fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra kalimataani khafiifataani cala allisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim laba kelmadood oo carabka ku fudud miisaanka aakhirana ku culus allaha raxmaankaahina wuu jecel yahay waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim bal walaalayaal ilaahay baa fadligaa leh sida laynoogu fududeeyo eega iyagoo carabka sidaa ugu fudud ayaa haddana fadliga iyo ajarka intaa leeg ay leeyihiin haddii aad socoto iyo haddaad fadhido iyo haddaad shaqaynayso iyo haddaad safar ku jirta intaba waad la iman karaysaa waxaa kaloo rasuulkeenna sharafta layidhi calayhi asalaatu wasalaam kamaa fii saxiixi muslimi min xadiidi abi hurayra laan aquula subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar axabu ilaya mima talacat calayhi shamsu afartaa kelmadood inaan idhaahdo oo subxaana allahi iyo walxamdu lilaahi iyo walaa ilaaha ila allah iyo allahu akbar afartaa kelmadood inaan idhaahdo ayaan ka jecelahay wax alla waxay cadceeddu usoo baxday baa rasuulkeenu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xaadiidtuna way badan tahay ee kelimaadkaa aad buu rasuulku ugu dikriyi jiray oo ilaahay uu ugu xusi jiray uguna celcelin jiray saxaabadiisuna taa aad iyo aad bay usoo gudbiyeen ridwaanu llaahi calayhim mar kale wuxuu idhi saxaabigii abudar la odhan jiray rasuulku wuxuu igu yidhi makuu sheegaa kaaga warramaa hadalka ka ilaahay ugu jecel yahay waxa ilaahay hadalka ugu jecel yahay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim marka kelimaadkaa aadka u fudud ee haddana ilaahay agtiisa qiimaha iyo qadarka weyn leh waa inaynu walaalayaal ku celcelinno innaga oo weliba macnahooda dhuuxayna oo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen eriyadan koobani fadaaisha waaweyn waxyaabaha ay u yeesheen waxaa ka mid ah inay macaani aada iyo aada u waaweyn oo culculus xambaarsan yihiin oo ay sidaan qofkii carabida garanaya waxna akhristaana arrintaa aada iyo aad buu dareemi karayaa aynu akhrisanno kelimaadka iyo eriyada qiimaha badan innaga oo ilaahay jalla wacalaa dartii ay naga tahay innagoo qalbigeenna baqa uu ku jiro ilaahay isu dullaynayno isu dhuldhigayna oo addoonnimo addoonnimada aynu addoonka u nahay muujinayna aynu aada iyo aada ugu dadaallo waxaa kaloo ka mid a walaalayaal kelimaadka qaaliga ah ee ilaahay lagu xusaayo laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah waxaanu rasuulkeenu ku sheegay calayhi asalaatu wasalaam inay tahay kanzun min kunuusi ljanna kayd ka mida kaydadka jannada xadiidka bukhaariga iyo muslimka xadiid kalena rasuulku badiya buu yihi calayhi asalaatu wasalaam kelmadda waxaa ka mida kelimaadka ilaahay lagu xusaayo ee astakfirullah istikfaartii inaad la timaado ood astakfiru llaha astakfiru llaha ku celceliso ama aad tidhaahda rabbi kfir lii watub calaya inaka anta tawaabu raxiim ama aad tidhaahda astakfiru llaha astakfiru llaha aladi laa ilaha ila huwa alxayu lqayuum waatuubu ilayh inaad istikfaarta alfaada rasuulkeena ka sugan calayhi asalaatu wasalaam sidaa ugu celcelisaa ka mida dikriga qiimaha badan ee fadaaisha weyn leh waxaa walaalayaal dikriga iyo xuska ilaahay ka mid ah iyo sida loo xusaayo qur-aanka in la akhriyo waayo waxaynu ka dheregsannahay qur-aanku inuu yahay afdalu dikr hadalka ilaahay jalla wacalaa waa dikriga ugu weyn ee ugu horeeya waana ka quluubta qooye ee jilciya waana mid nicmada iyo khayrka ilaahay uu dhex dhiga aynu ognahay qur-aanka akhriskiisana waa inaynu aada u badsanno innagoo macnihiisana intaynu ka garan karayno dhuuxayno u fiirsanayno walaalayaal sidaynu maalintii hore baraarujinnay dikriga mar walba waa loo baahan yahy qofku inuu ku dadaalo sidaa rasuulkuna samayn jiray calayhi asalaatu wasalaam markaa dikri waa mid mutlaq ah oo mar walba qofka laga doonaayo inuu ilaahay xuso jalla wacala xataa hadduu dagaal ku jiro oo xaaladdu ku adag tahay inuu ilaahay xuso waxaa kaloo jira dikri muqayad ah oo wakhtiyo gaar ah ku qaydan aad iyo aad baanu u fara badan yahay wuxuun baana si fiican uga bogan kara qofkii wax akhristay ee wax dhigtay ee adkaarta iyo cilmiga sharciga inuu wax ka bartay isku dayey ee isku taxluujiyey unbaa si fiican uga bogan kara baaraka allahu fiikum waxaa ka mid ah adkaarta muqayadka ah ee meelaha qaar sharcigu waxa weeye uu ku xidhay ee uu ku gaar yeelay ee aadka u muhiimka ah adkaaru sabaaxi walmasaa adkaarta iyo wardiyada iyo ducooyinka lala yimaado subaxii iyo galabtii qur-aan bay leedahay oo ducooyin bay leedahay oo adkaar kalay leedahay waanay fara badan tahay kutubtay ku taallaana laga ee looga noqon doonaa aada iyo aada walaalayaal waa in loogu dadaalo dikriga subaxii wuxuu bilaabmayaa oo wakhtigiisu uu yahay marka salaada subax la tukado waxaanu ku joogaa marka cadceeddu ay soo baxdo waa intaa udhaxaysa salaada subax marka laga baxo ilaa intaana cadceeddu ka soo baxo adkaarulmasaa ama adkaarta galabtiina waxay bilaabmaysaa marka salaada casar la tukado ayuu wakhtigeedu bilaabmayaa waxaanay ku eegtay marka cadceedu dhacdo ahlucilmiga qaar gaadhsiiyey ilaa cishaaga inay iska gaadhi kartaana way jiraan marka sida axwadka ahina waa in laga dhigo bacda alcasri ilaa inta maqribka udhaxaysa ilaahayna qur-aanka in badan ayuu walaalayaal gelinka hore iyo ka dambaba in la xuso ee ku sheegay wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan waduna aljahri min alqowli bilguduwi walaasaal walaa takun min algaafiliin gelinka hore iyo gelinka dambeba ilaahay xus baa rabbi leeyahy jalla wacala haafiliintana ha ka mid noqon alaasaalna waa jamcu asiil asiilkana waxaa la yidhaahdaa bay ahlulcilmigu leeyihiin wakhtigaa casarka ilaa maqribka intaa udhaxaysa ayaa la yidhaahdaa markaa asiil wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar wasabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci ashamsi wa qabla guruubiha adilo fara badan baa ku soo aroortay kolkaa waxaa naftayda iyo walaalahayba ku baraarujinayaa baaraka allaahu fiikum adkaartaa inaynu aada iyo aada ugu dadaallo oo aynaan mashquulladan badan ee adduunyada had iyo jeer inagu furan iyo shaqooyinkan aynu haysanno iyo howlaheennan gaarka ah inaynaan ku iloobin baa muhiima baaraka allaahu fiikum dana waaweyn oo mid aakhiri iyo mid adduunyaba isugu jira ayaynu ku helaynaa iyo aan la fudaydsanin xataa haddii mararka qaar lagaa mashquuliyo ama ay wax kaa leexiyaan waa inaad qallayso oo aad dib u akhrido naftaadana aad ku tababarto waxaa kaloo walaalayaal muhiim ah oo ka mid a waxa weeye adkaarta aadka iyo aadka u muhiimka ah ee muqayadka ah adkaarta lala imanayo salaadaha faralka ah dabadooda salaadaha faralka ah marka la dhammeeyo ee laga baxo salaada faralka ah rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam adkaar badan buu la iman jiray adkaartaasina fadaa'il badan baa ku sugan qof kastoo muslima waxa saaran inuu barto isla markaana u akhristo alxamdu lilah waynu akhrisannaa dad badan ee dadku wuu ku kala dadaal badan yahay laakiin aad baa loo akhriyaa kolley cid aan akhrin oo ka degdegtana waa la helayaa waxaynu se u jeednaa inaynu isbaraarujinno adkaarta salaadaha faralkaa dabadooda lala imanaayo yaan la dhayalsan walaalayaal oo saddex jeer baa rasuulku astakfirullah odhan jiray calayhi salaatu wasalaam ducooyinkanana wuu akhrii jiray dabadeetana saddex iyo soddon jeer subxaana allahi iyo alxamdu lilah iyo allahu akbar saddexdaa kelmadood ayuu min saddex iyo soddon jeer odhan jiray boqollo wuxuu kaga dhigi jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir boqolkaa ha ka tegin aada iyo aada ugu dadaal dhagaysana xadiidka abi hurayra fii saxiixi muslim qaala calayhi asalaatu wasalaam man sabaxa allaha dubura kulli dubura kulli fii duburi kulli salaatin halaathan wa halaahiin wa xamida allaha halaathan wa halaahiin wa kabara allaha halaathan wa halaahiin wa qaala tamaama almi'ati laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر qofka boqolkaa yidhaah dunuubtiisa waa la dhaafaa xunbada badda oo kaleba hadday doonto ha ahaatee aad baa u badnaatee maxaa ka sahlan oo kelimaad ahoo ka fudud maxaa ka weyn ajarkooda iyo fadligooda waa inaynaan dhayal uga tegin waxaa kaloo aad samayn kartaa subxaana allah iyo walxamdu lilah min saddex iyo soddon baad ka dhigi kartaa allahu akbarna afar iyo soddon baad ka dhigi kartaa sidaasi ayay boqol kuugu noqonayaan oo takbiirtii baad afar iyo soddon ka dhigaysa xadiidka saxiixa muslimka ku yaalla ee kacab ibnu cujar asxaabigii la odhan jiray rasuulka ka warinaayo bal aada iyo aada qof kastoo inaga midi ha ugu fiirsado wuxuu rasuulkeennu leeyahy calayhi asalaatu wasalaam mucaqibaatun laa yakhiibu qaa'iluhunna aw faaciluhunna waxaa jira kelimaad salaada dabadeeda lala yimaado oo qofka yidhaahda ama sameeyaa aan u hoogahayn qofka kelimaadkaa la yimaadaa ma hoogayo mana khasaarayo nabigeennii moxamed ahaabaa sidaa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulku sheegay kelimaadkaasi inay yihiin saddex iyo soddon jeer oo alxamdu subxaana allah la yidhaahdo iyo saddex iyo soddon jeer oo alxamdu lilah la yidhaahdo iyo allahu akbar oo afar iyo soddon laga dhigo waxaa kalood u akhriyi kartaa afartaa kelmadood ee qiimaha badan ee subxaana allah iyo walxamdu lilah iyo laa ilaaha ila allah iyo allahu akbar inaad mid walba shan iyo labaatan jeer tidhaahdo mid walba inaad shan iyo labaatan jeer tidhaahdo afartaa shan iyo labaatanaadna boqol bay isku noqonayaan haddaad doonto waad israacin kartaayoo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar saasaad isu raacin kartaa hal mar baad ka soo qaadaysa sidaa haddaad ku wadood min saddex saddex iyo soddon jeer sidaa tidhaahdo kelimaadkaa mid waliba saddex iyo soddon bay tirsanaysa shan iyo labaatan haddaad tidhaahdana kelimaadkaa mid waliba shan iyo labaatan ayay tirsanaysaa boqolbaad sidaa kula timi kayfiyaadkaan idiin sheegayo oo dhan iyo qaar kaleba way soo arooreen haddiiba ay dhacdo mararka qaar inaad degdegayso oy hawli ku haysato waana iska dhacdaaye ood ka gaadhsiin weydo boqolkaa waxa soo aroortay subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo allahu akbar min toban jeer inaad tidhaahdo markaa sida fadliga badani waa inaad boqolka gaadhsiiso laakiin haddii mararka qaar aad degdegaysa ama aad taa ka gaadhsiin weydo way iska dhici karaysaae toban toban dheh oo soddonkaa intaad la kaalaydo dabadeetana hawshaadii iska qabso walaalayaal adkaartaa fadaa'isheedu way badan tahay yaynaan ka degdegin aynu la nimaadno dhaqankii rasuulkeennaanay ahayd calayhi asalaatu wasalaam ilaahay ha inoo fududeeyo khayrkiiyo wanaaggan ha ina waafajiyo aquulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin وأشhهd أn lا إلaه إlا الlه وaxdh la شharيika لah وأشhهd أنa محamdا عabdh ورasuuله صلى الlه عlيه وعlى آlه وأصxaabه وسلم تسليimا kaثيirا أyuha الmؤminuun xadiidka صaxiixaynka ku yaala abi hurayra dadkii fuqarada ahaa ee muhaajiriinta ahaa baa rasuulka u yimi عalayhi الصalaaةu وaسalaam kolkaasay idhaahdeen dadkii xoolaha lahaa ajaradii iyo darajaadkii sareba way la tegeen oo iyagaa qaatay maxaa dhacay dee sadaqay bixinayaan wixii acmaal aanu samaynayna waynala samaynayaan camallo khayri ah oo xoolaha ku tacalluqo annagu aanaan hayninna way la imanayaan wuxuu rasuulku ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam alaa ucallimukum shay-an tudrikuuna bihi man sabaqakum wa tasbiquuna bihi man bacdakum walaa yakunu axadun afdala minkum ila man sanaca midla maa sanactum qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala tusabixuuna allah watuxamiduuna allaha watukabiruuna allaha halaathan wa halaathiina dubura kulli salaa ma idiin sheegaa wax ciddii idinka horraysayna aa ku gaadhaysaan cidda idinka dambaysana aa kaga dheeraynaysaan cid sidiinoo sama kala samaysa mooyaane cidnaba aanay idin gaadhahayn haabay yidhaahdeen salaadaha dabadooda la yimaada adkaartaa saddex iyo soddon jeer subxaana allah iyo in leego alxamdu lilaahah iyo in leego allahu akbara sidaasaa rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la akhrisanayaa salaada dabadeeda adkaarta kale rasuulka ka soo aroortay waxaa kaloo rasuulku ku dari jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljaddu laa ilaaha ila allahu walaa nacbudu ila iyah lahu اnicmaة walahu اlfadl walahu اhanaaء اlxasanu لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام أذكرت أن يكون كلا صار ورأي السجنة وإن لا أخرست بارك الله فيكم ولا ليال waxaan kusoo gabagabaynayaa xuska ilaahay aynu qabsanno waa badbaadadeenna ku jirta adduun iyo aakhiraba inaynu barannana aynu aada iyo aada ugu dadaalo kutubta a iska akhrisan kartaan ee maktabadaheenna yaalla meel walbaa ka heli kartaan waxaa ka mid ah kitaabka laraa xiisunulmuslimka oo ducooyinka ku qoran bedidoodu ay saxiix yihiin waa la ictimaadi karaa waa laga akhrisan karaa ducooyinka kala duwan kuwa salaada iyo kuwa kaleba waxaa jira oo kale kitaab isna ku dhadhowoo la idhaahdo xisnulmu'min oo isaguna kaah xagga saxiixa kagaba sii badan waxaa jira oo kale kitaab la idhaahdo saxiixu lkalimu ayib oo kitaabkii alkalimu ayib la odhan jira sheekh islaam uu qoray ayaa alimaamu alalbaniyu raximahu llahu intii saxiixa ahayd uu gaar u saaray gaar buu daabacanyo waa la helaa saxiixu lkalimi ayib baa la idhaahdaa kutub waaweyn oo adkaarta laga qorayna way jirtaa oo qofkii arday ama akhrisan karaya uu akhrisan karo walaalayaal ha la barto oo ha lagu dadaalo oo macaanidooda ha la dhadhamiyo oo qalbiga aynu ku dawayno oo ilaahay jalla wacalaa aynu ugu dhowaano baaraka allahu fiikum ilaahay khayrkiiyo wanaagahayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo allahuma aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana wa qinaa cadaaba annaar allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma aati nufuusana taqwaaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه